بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka hore xildhibaanada labada aqal aqalka sare iyo aqalka hooseba golaha shacabka golaha shacabka labadiisa aqal iyo dhammaan akhyaarta kale xildhibaanadii hore iyo martida waxaan rabaa inaan maaragta idinku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida ay sheegeen walaalahay raggii warkii iiga horreeyey waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celinno soo dhoweyntii qiimaha iyo qaayaha laheyd aan noogu suubiseen magaalada kismaayo isbuucii dhowaa safarkii aan ku nimid dabcan qadada iyo martiqaadka walaalkay guddoomiyaheena shiiraara ka tacsiiyey waxaa laga yaabaa inaad barnaamijyo badan aad laheedeen idinka soo wadnay qadooyin kalaa laheedeen idinka kansannay waxaan rabnaa inaan maaragtay noo dulqaadataan raallina ka ahaataan waxaa laga yaabaa siday ahayd inaysan ahayn sidaa rabtiin inaysan ahayn qadada nafteeda marka qadada waa ka tacsiyaheynaa iyo fadhiga iyo wakhtiga aan idinka soo qaadnay laakiin haddana waxaan taas nafteeda waxaan idinkugu mahad celinayna in wakhtigiina noo soo hurteen oo aad noo timaadeen oo aad nagala soo qayb gasheen sida walaalahii ay sheegeenna qadadaani waa uun soo dhoweyn intii aan kismaayo joogno aan idiin ballan qaadnay oo mahad celin ah soo dhoweyntiinni iyo ma aragtay sidii sharaftileed aad noo soo dhoweyseen kambeyn ma bilaabo insha araxmaan waa la dhaaran doonaa dhaarta dastuuri aan geli doonaa guddoomiye baarlamaana maaragta la dooro doonaa walaalahan qaar sharaxanaa joogo weliba oo xidig aqalka sarana sanatar nadiif sanatar nadiif sorry magac ah nadiir saas sorry sanatar nadiir dad kalena waxay dhici kartaa inay soo baxaan haddii ilaah yaraa subxaana watacaala waxaan rabaa un inaan idiin soo jeediyo aragtidayda ku aadan in mas-uuliyad ay tahay wax aan qaadnay anigu idinkaada ka mid ahay xildhibaan baarlamaanka oo soomaaliya aqalka hoosaan ka mid ahay waxa aan qaadnay waa mas-uuliyad mas-uuliyadda aan qaadnayna waxaan u qaadnay ummadda soomaaliyeed ama soo dooratay ama jifo hoose ahaato ama degaan ha noqoto ama gobol ha noqoto maamul ha noqoto waxaan u qaadnay waxay tahay oo berito haddii la isdaaliyo aan ku dhaaran doono ilaahay subxaana wa tacala magaciisa inaan danta ummadaani iyo dhulkaani iyo diinteeda iyo dadnimadeeda iyo sharciga u degsan inaan dhoori doonno waxyaabaha marka mas-uuliyadda noocaasa oo aan qaadayno inaan ogsoonaano in ilaahi subxaana wa tacaala beri nagula xisaabtami doono dadka aan ka dhibinna ay nagula xisaabtami doonaan in marka mas-uuliyaadka noocaas ah waxa ugu horeeyo bilaaban doono waxay tahay in baarlamaankii uu isdoorto qaranka soomaaliyana afarta sano soo socoto dadka hogaamin lahaa aan ka fakerno oo aan dooranno aniga cabdiqaadira dadka u sharxan aan ka mid ahay laakiin mar walba inay tahay waxa aan ka fiirinayno iyo waxa aan ku miisaamayno in ay tahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu raali ka yahay uu jecel yahay in ay tahay waxa maslaxad u noqon kara qarankaani inay tahay wax ummadaani ka saari kara afarta sano iyo tobanka sano iyo labaatan iyo lixda sano lasoo dhaafay dhibaatada ay ku jirtay qof ka saari kara inaan dhahno oo aan ka fakerno oo aanan miisaankeenna mar walba ayna noqon maaragtay waxyaabo ka sokeeyo oo dhammaan kara ama baabi'i kara ama xoolo ha noqdaano ama waxyaabo kale ha noqdaane waxaa arrintaasi idin keli idinma dardaarmaya nafteedana u dardaarma haddii ilaahi subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan isla shaqayno afarta sano soo socoto haddii aada i doorataan oo aa idinka iyo xildhibaano kale i doorataan oo madaxweyne ilaahay waafajiyana aan iskala shaqeyno jegada noocaas ah haddii aanan haleelinne oo ilaahay uusan ii qorin wuxuu ilaahay uusan qorin ma imaan karaane inaan midda guud oo aan usoo wada dhaarnay oo usoo wada tartannay haddii ilahay aan si fiican iskaga wada shaqeyno marka waxaan u istaagay oo kale wax kale ma ahayn mahadcelinta walaalaha inaan raacsiiyo inaan idinkaga mahadceliyo safarkii dhawaa sidaa noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan oo qadada aan idinkugu yeernay oo idinkoo kaamil oo dhan aad nagala soo qayb gasheen haddii ilaah yaraa war waa noo dambayn doonaa kambeyn iyo wixii oo qof walba uu wato iyo sida usoo bandhigi lahaa maalinka horena waa soo bandhignay haddii ilaahay raado wixaad ka dambeeyana fadhiyo kale oo fara badan oo intaan aan ahayn ayaan iskugu imaan doonaa haddii ay si guud noqoto iyo haddii ay guddiaad lahaadeen guddi noqoto iyo haddii ay individual noqotaba waa isku imaan doonaa waa kulmi doonaa haddii ilaahay raado laakiin qadadaani waxay ku saabsaneed keliya kaa muhiim ahayn inaan idinku soo dhaweyno magaalada xamar idinka wada jirtaan idinka wada jirtaan sida aad noo soo dhaweyseen oo noogu imaateen oo aad nagala qayb gasheen qadadani inaan idinkaga mahad celinno mid mid lamid ah inaan idin suubino o idin mahad celinno sidaasay ahayd baa aragtay waana ku mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaa mar kale iyo mar saddexaad waan isla joogi doonaa haddii ilaah iraado wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu dhammaan xildhibaanada labada aqal aqalka odayaasha iyo aqalka golaha shacabka dhammaantiin waa mahadsantihiin waan idinkaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta aad noo samayseen waana ku mahadsantihiin runtii inaad marti qaadaan casuundaan mar labaadna waa idinkaga mahadnaqaynaa annaguna soo dhawaada waan idin leenahay murashax marka annagu dee war dheer ma jiro jazaaka allah khayr diyaafadii wanaagsaneed iyo martiqaadka wanaagsaneed noo samaysay ilaahay subxana wa tacaala idinka abaalmariyo annagana waa dhownahay magaalada haddaan nimid midnimadeenii aan kala nimid jubbalandna ilaa hadda waa ku taaganahay murashax warkaagana dee horaan u dhegeysanay murashaxiin fara badan oo iyaguna aan dhegeysan doona ama aan soo dhegeysanayna waa jiraan talada iyo go-aanka ugu dambeeyana ilaahayna waxaan rajeynaya na waafajiyo annagana insha allah go-aan baan qaadan doonaa marka ugu dambeyso towfiiq ah oo aan isku wada ognahay